ayaga muddooyinkii u dambeeyey gulub hoogan laga dareemayay degmada xudur ee gobolka bakool kuwa oo ay samaynayeen ciidamo ka tirsan dowlada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa ethoobiya oo dhowaan sheegtay inay qayb ka yihiin howlgalka amisom ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya ayaa maalnimadii shalayto xarakada al-shabaab waxaa jiri ahaanba hal meel quraas ku keenan shacabkii ku noolaa degmadaasi si markaasi ayagu ay kaga baxaan gudaha magaaladaasi ayaa waxaa ii suurta gashay inaan la xiriiro gudoomiyaha degmadaasi maalin amedo isagu ka mid ah gudoomiyaha waxa uuna ii sheegay in haatan ay soconayaan abaabul hoogan oo ayagu ku doonayaan inay kula wareegaan degmadaasi xudur gudoomiyaha degmada xudur ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shimidan ay ku hoolan yihiin sidii ay markaasi ugu wareegi lahaayeen degmadaasi xudur ayadoo qalalkan in uu imaanayo xilli xarakada al-shabaab inta badan gobolada koonfurta ay la wareegaan